أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام وقام دين الحق واستقام قبضه العلي الأع... قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى wuxuu leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala wa bacdahaa intaa dabadeed kullifa biاlqitaali waxaa la saaray oo lagu waajibiyey alqitaalu dagaal inuu la dagaalamo lishiicati اlkufraani waاdalaali gaalnimada iyo baadida kuwa la bahda ah kuway xaggooda xigto inuu gaalada iyo dadka lunsan inuu la dagaalamo xataa ilamaa iyo atow ay ula yimaadeen liddiini diinkii munqaadiina iyagoo hoggaansamay wa dakhaluu fi silmi islaamnimadana ay soo galeen mudciniina ikhtiyaarkooda ay ku soo galeen biidcaan iyo isdhiibitaan wuxuu ka warramayey oo sheekhu uu soo wadaa waxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam in yar oo ka mida siiradiisii iyo dacwadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu xambaaray si kooban rasuulka dhalashadiisii dacwaddii hijradii waxyigii ku soo degay al-israa walmicraaj aljihaadu fii sabiili اllah halkan wuxuu kaga hadlayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam jihaadka in lagu waajibiyey wuxuu leeyahay wa bacdahaa dabadeed kullifa rasuulka waxaa lagu kalifay takliif waa xil la saaray weeyaan rasuulka waxaa la saaray oo lagu waajibiyey bilqitaali inuu la dagaalamo lishiicati اlkufraani kuwa gaaloobay shiicadooda shiicadu asalkeeda waxa weeyaan waa dad urursaday ee dhinac isu maray marka gaalnimada iyo dalaalka kuwa bahdooda iyo xaggooda ay xigto inuu rasuulku la dagaalamo ayaa ayaa la saaray jihaadka ilaahay subxaanahu watacala rasuulka uu saaray wuxuu ka mid yahay takaaliifta sharciga iyo waajibaadka sharciga ah ee muslimiintana saaran rasuulkana calayhi salaatu wasalaam la saaray oo rasuulka lagaga dayanayo waa waajib waajibaadka muslimiinta saaran ka mida oo diintoodana ka mid a shay kastoo waajibaadka diinta ka mid a haddii la fool xumeeyo oo la qaab dareeyo qaab daraantaasi way muuqanaysaa fool xumaantiisuna waxay tilmaamaysaa inaanu diinta ka mid ahayn amba waxbaa lagu siyaadiyaa amba waxbaa laga dhimaa haddii wax lagu daro wuu fool xumaanayaa waajibka sharciga ahi haddii wax laga dhimo oo wax laga reebana wuu fool xumaanaya wuu baaba'aya haddii sidiisa loo soo dhigo meeshiisa la dhigo oo markiisa la dhigo oo shuruuddiisa iyo waajibaadkiisa loo dhammaystiro wuu qurux badnaanayaa jihaadkoo keliya maahee salaada iyo soonka iyo sekada iyo xajka iyo waajibaadka dadka muslimiintaa saaran oo dhan baa noocaasiya jihaadku wuxuunbuu ka mid yahay waajibaadkaasi laba laba waajib baa isku isku si loo dhigay waa jihaadka kutiba calaykum alqitaalu iyo kutiba calaykum asiyaamu waxaa laydin saaray soonka waxaa laydin saaray jihaadka waa laba waajib oo sharciga soonka waa la yaqaanaa sibaa loo soomaa xilli baa la soomaa shuruud buu leeyahay waajibaad buu leeyahay sunnayaal buu leeyahay jihaadkuna waa sidaas oo kale waa shay xagga ilaahay subxaanahu watacaala ka yimi cid diidi kartaani ma jirto hadduu qofku boodh isku kiciyo iyo hadduu cartamo iyo hadduu qayliyo waajib sharci oo xagga ilaahay ka yimi weeyaan waxaan saa u leeyahay waayada dambe masalada jihaadka waa la fool xumeeyey waxaa loo dhigay inuu yahay oo keliya dad u yaacaya jihaadka inay matelaan ama jihaadku inuu yahay inuu dadka dulmiyo dadka inuu boobo dhiigooda in la daadiyo dadaan waxba galabsan in la laayo saasay dadka qaar u fahmeen ama umay fahmine ay dadka u fahansiiyeen oo qaabdarre iyo foolxumo ah amba gaalo ha ahaadaan amba mustashriqiin ha ahaadaan amba reer galbeed ha ahaadaan amba cilmaaniyiin ha ahaadaan amba mulxidiin ha ahaadaan masaladii qaabdarraan iyo foolxumo noocaasiya ayaa loo sameeyey jihaadkana wuxuunbuu ka mid yahay waajibaadka shareecada waajibaadka shareecaduna waa naxariis waayo waxay ka timi min araxmaan araxiim allaha naxariista badan ee raxiimkaa ayay waajibaadku xaggiisa ka yimaadeen ilaahay xaggiisa waxaa ka yimaadana waa naxariisuun rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay rasuulka xaggiisa waxaa ka yimaadana waana waa naxariisun wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin rasuulka wuxuu xambaarsan yahay waa naxariis salaaduna waa naxariis sadaqada in la bixiyana waa naxariis aljihaadu fii sabiili illahina isna waa naxariis haddii macnihii naxariistu meesha ay ka baxdo waxay ka dhigan tahay macnihii islaamnimada iyo siiqadeedii iyo subqadeedii ayaanu wadan jihaadku maraaxil fara badan buu soo maray maraaxishaa uu soo maray mar wuxuu ahaa muslimiinta mar loo diidan yahay oan looba ogolayn intii maka la joogay muslimiintu waxay ku jireen marxalad diyaarina in loo diyaariyo diinta inay fahmaan shareecada in la qaato in la adkaysto in la sabro in la dhabar adaygo dhibta in la xamilo oo dadka la bisleeyo oo la shiilo si ay waajibaadka u qaadaan ay u taxamulaan oo howlaa dambeeya diintu mar keliyaata qofka muslimka ahi markii diintu ay soo degtay waxay kusoo degtay tartiib tartiib aayar aayar bay usoo degtay qur-aankuna waa noocaasi waajibaadka sharcigaana badankoodu waxay soo mareen maraaxil salaadaa ka mid a oo maraaxil soo martay intaasoo marxalo soo martay jihaadku noocaasuu ahaa intii maka la joogay waxaa shaqayn jiray aayaadka yidhaahda alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu الsalaata waaatu الzakaa falama kutiba calayhim اlqitaalu idaa fariiqu minhum yakshawna الnaasa kakhashyaة اllaahi aw ashadda khashya aw ashaddu khashya yacni ragga qaar baa loo taagwaayo firig firigtaahay intii maka la joogay waxaa lagu noolaa mabda'a la yidhaahdo kufuu aydiyakum gacmihiina haysta waxay dacwaddu soo martay maray istir tahay oo dadka kooban loo sheegayo qofka la isku aamini karo on loo sheegayo dabadeedna waxay soo martay in kor loo qaado intaa kor loo qaaday marxaladdu waxay ku jirta waxay ahayd in dadku ay ay ay dacwada baaq iyo hadal iyo dood inay ku gaadhsiiyaan oo keliya mudday markaas saa ku socotay marxaladdaasi hadalka ay marayso muslimiintu way sabrayaan oo way adkaysanayaan waa la dilayaa ka jawaabi maayaan waa la soo weerarayaa ka jawaabi maayaan waa la waxyeelaynayaa ka jawaabi maayaan waa la dhibayaa ka jawaabi maayaan waxaa la leeyahay xilligii jihaadka la jihaadi lahaa lama joogo ee hala fadhiyo oo gacmaha hala laabto hala sabro hala adkaysto markii maka laga qaxay ee madiine la tegey ayaa haddana jihaadkii si tartiib tartiiba loo soo daayey oo loo ogolaaday badh markii koobaad waxaa la ogolaaday jihaadu dafciga dadka muslimiinta inay istifaacaan maadaama madluumiin ay yihiin oo la dulminaayo in inay istifaaci karaan ilaahay subxaana wa tacaala waa kale udina liladiina udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waxaa loo ogolaaday kuwii lala dagaalamayey inay jihaadaan wax iska celiyaan ayaa loo ogolaaday sababtu waa maxay biannahum dulimuu waa la dulmiyey wain allaha calaa nasrihim laqadiir xilligaa waxay ku koobneyd markaa muslimiinta cidda la dagaalanta ee soo dulmid inay iska cabiyaan iska celiyaan gaalku hadduu halkaa marayo sankiisa uu marayo halkaa uu degan yahay far lama saari karo cidda dagaalku ka dhexeeyo keliya markaa quraysha ayay ku ekayd ilaahi subxaana wa tacaala waa ka aayad kale kule waqaatiluu fii sabiili اllaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinla dagaalamayo oo keliya la dagaalama hana talax tegina kuwa ha dhaafina cid gaalo ah oo aanu dagaal idiin dhexayn ciddaasi lama dagaalami kartaan maraaxishaasuu soo maray marxaladaasi waxay ahayd sida raajixa markii madiine la yimi culimmada qaar baa waxay qabaan in makaba tan la ogolaaday oo ibnu hishaam baa ka mida ragga qaba ee in lagu ogolaaday maka oo madiineba intaan la gaadhin baa maka jihaadu dafci uu kasii bilaabmay buu leeyahay waxaan u daliishanayay axdaad iyo dhacdooyin dhacay sacd ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mida rasuulka iyo asxaabta oo meel buuraha dhexdooda wax ku dhiganaya oo ku dhuumaalaysanaya oo keligood wax isu dhigaya ayaa quraysh qaar ka mida arkeen dabadeedna way ku soo qamaameen sacad ibnu abi waqaas markaa wuxuu bartan kala booday daan daan geel yacni neef dhintay oo geela daankiiyo bartan yaala buu qaaday markaa mid buu madaxaa ku dhuftay dhiiggii koobaad ee ilaahay dartii loo daa- daadiya waxaa daadiyay sacad ibnu abi waqaas maalintaasay ahayd caydoodii iyo aflagaadadoodii waxyeeladii buu adkaysan waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma sugin dabadeedna wuxuu qaaday bahalkaasoo markaasu mid bashaaqiyey marka waxay leeyihiin waagaasba waxaa la ogolaa jihaadu dafciga laakiin waa qowl majruuxa oo laga xoog badan yahay jihaadka waxaa la ogolaaday markii la yimi madiine markii la yimi waajibaadkii soo degay ayuu ka mid ahaa jihaadka marka marka xaaladiisii ay soo dhowaatay suuqiisii uu bislaaday ee ay noqotay maanta inay tahay in la in la dagaalami karo oo xilligiisa uu taagan yahay ayaa jihaadka loo ogolaaday intaa hore oo dhammi waxay ahayd wakhtigaa loo eegayaa jihaadka waa jihaadku waa camal wakhti leh wakhtigiisa haddaanu joogin isna wuu dhacaya wakhtigiisaa lala sugaya ibnu qayim raximah llahu tacaala zaadulmicaadka wuxuu ku leeyahay falama istaqara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bilmadiina وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم ساسولي جهادك وحا لواجبيي مرقى رسولك عليه الصلاة والسلام مدينة وصلقي وامي المسلمين تو أي ليهين أو نقطم حي بربلو إيو مليو أي محاستا أي دكتاني دفاعا كرانو أي قارو ليهين أي لهي قوشي سائية مؤمنين تبوكو قرقاري أي مؤمنين تي أي إسراعين وقلب كلية أي نقدين oo cadaawadii udhexaysa muslimiinta laga saaray bimacnaa tarbiyadii markii la helay ee dad isku hadafa oo isku ujeeddoah oo wax wada difaacanaya oo wax wada leh markii wayaa yani calaamadahaasi markay yimaadeen ayaa jihaadkii loo ogolaaday jihaadka iyo iyo qitaalku waa waa laba macne oo ishoos kala halkan sheekhu wuxuu yidhi wabacdaha qad kullifa biاlqitaali kullifa biاlqitaali kelmadda qitaal buu ayuu cabiray jihaad muu cabirin qitaalku waa qayb ka mid a jihaadka waa qaybta gacanka hadalka ah waa qaybta gacanka hadalka ah qur-aanka jihaadkuna uu ku soo arooray wuu ku fara badan yahay qitaalkuna wuu ku soo arooray oo qita- qitaalku afka ma galo qalbigana ma galo wuxuu galaa gacantuu keliya markay gacanka hadal tahay ee tumaati iyo wareen iyo nabar iyo xabad ee qowda la isku hayo taasoo keliya taa loo isticmaalaa aayaadka imkaanu sheegaynay ayaa ayaa ka mid a aayaadka qitaalka tilmaamaya udina liladiina yuqaataluuna ayaa ka mid ti imkaanu sheegaynay waqaatiluuhum baa ka mid a la dagaalama xataa laa takuuna fitna waa gacanka hadalkii waxaa ka mid a aayaadka tilmaamaya rasuulka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta in loogu bushaareeyey jannada maxaa loogu bushaareeyey qitaalka iyo dagaalka yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna fayaqtuluuna wayuqtaluun iyaguna waxbay dilayaan iyagana waa la dilayaa marka waa gacanka hadalka oo keliya taa qitaalka loo laakiin jihaad hadday noqoto jihaadku wuu ka macno ballaadhan yahay oo ibnu qayim baa si wanaagsan u dhigay oo soo koob koobay oo jihaadka wuxuu u qaybiyey afar nooc ayuu jihaadka u qaybiyey jihaadka koowaad waxa weeyaan jihaadu nafsi iyo jihaadu shayطaan iyo jihaadu lkufaar iyo jihaadu lmunaafiqiin jihaadku markaa wuu ka maga wuu ka macno ballaadhay qitaalkii in nafta lala jihaado waa jihaad in shaydaanka lala jihaado waa faran kale in lala dagaalamo kufaarta oo jihaad lala galo waa mid kale oo saddexaad munaafiqiinta in jihaad lala galo afartaasiba waa afar jihaad waxay ka dhigan tahay jihaadku maba dhammaadaba jihaadku maba dhammaado qofku marka uu saa waajibaadku ay u fuulaan jihaad buu ku jiraa amba naftiisuu la dagaalamayaa ama shaydaan buu la dagaalamayaa amba kafaar buu la dagaalamaya amba munaafiqiin buu la dagaalamaya dabeeto wuu sii qaybqaybiyo wuxuu nafta la dagaalankeedu waa afar nafta inaad kula dagaalanto calaa tacallumi اlhuda wa diin اlxaqi diinta inay barato qofku diinta inuu nafta kula dagaalamo inay diinta barato oo diinta ay fahamtay wakti siiso waa jihaad ninka daalibulcilmiga ahi jihaad buu ku jiraa qaybta labaad ee jihaadu nafsiga waxa weeyaan an yujaahidaha calى alcamali bihi bacda cilmi marka cilmiga naftu ay barato in naftii ku camal cilmigii inay ku camal fasho yani maaha inuu qofku markuu caalim noqdo ayuu camalkii soo bilaabayaae waa masaladii qofku uu fahmaba inuu ku inuu ku camal falo waxaa ka mid ah an yujaahidaha cala adacwati ilayhi wa tacliimihi man laa yaclamu cilmigii uu bartay ee uu ku camal falay nafta inuu kula jihaado dadka inuu sii baro oo uu ku baaqo oo isweydaariyo aanu ku dhex qurmin dee dad baad arki doontaa uun wuxuun baranayo oo wuxuun akrinaayo oo kitaab weyn uun sito oo haddana afka waxba aanay ka soo baxahayn inuu meelaha ka murmo mooyaane markaa qofka muslimka waxaa laga rabaa aqoonta markuu meel soo gaadho inuu isweydaariyo haddii aanad meel weyn fadhiisan karahayn qofku intuu afar u yeedho laba inuu u yeedho reerkooda ka soo bilaabo inuu isweydaariyo tartiib tartiib ugu dambayn martabadaas koobaad aljihaadu binafsi binafsi martabadaasi qaybteeda afraad u dambaysa waxa weeyaan an yujaahidaha cala asabri calaa mashaaqi dacwati ila allahi subxaanahu wa tacaala waada alkhalqi nafta wuxuu kula dadaa kula jihaadayaa inuu u adkaysto dhibaatada ka soo gaadhaysa dadka qofka hadduu diinta barto oo uu ku camal falo oo uu dadka ugu baaqo oo dadka uu baro ma dhibaato la-aanayo dhibaataa soo gaadhaysa waa la caayi waa la dacaayadayn waa la xumayn heerar badan bay la mari doontaa inuu qofku sabro qofku inuu u adkaysta dhibaatada kasoo gaadhaysa dacwada waa min aljihaadi min aljihaadi fii sabiili اllah taasi waa jihaadka aljihaadu biالnafs waxaa ku xiga jihaadu shaydaanka jihaadu shayطaan qofku shaydaanka inuu la jihaado la dagaalamo waa laba martabadood ta koowaad waxay tahay jihaaduhu calىa dafci ma yulqi alcabdu min الshubahaati ma yulqi ilى اlcabdi min الshubahaati wالshukuuki اlqaadixati fi اliimaan shaydaanku waa farsamo yaqaan waa xariif ibni aadamka wuu yaqaanaa gol jilic ee meesha laga soo galuu yaqaanaa dadka qaarkood wuxuu ka soo galaa qofku diintuu shaki ka geliyaa shaki baa gelaya qofka war waxani malaa waa xaq ma aha shubuhaadka iyo madmadowga qofka ka soo gala xagga diinta ayaa inu inuu qofku iska celiyo shaydaanka uu iskaga caabiyo oo yaqiinta ayaa lagu daweeyaa taas inuu qofku yaqiin yeesho rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xaq inuu yaqiinsado kitaabkan waa kitaabkii qur-aanka ahaa inuu yaqiinsado diinta islaamka in lagu dhaqmaa waa waajib oo waa xaq inuu yaqiinsado qofku inuu hadduu wanaag sameeyo ilaahay baa wanaag ku abaalmarinaya waa xaq xaqa qofka muslimkaa inuu aamino oo uu xaqiiqso sida cadceedda uga cadaatay arrinka xadalkaaynu sheeganay oo kale ballanqaadka ilaahay qofku inuu inuu yaqiinsado hadduu ilahay ku dhaha waxaas haddaad samayso waxaasaan kuu samaynayaa markaad wixii samayso waa inaad yaqiinsato ballanqaadka ilaahay inuu dhab yahay xalay aniga ka sheekeynaynay نبي اللahi mوسى نب لhi محaمed عليه الصلاaةu وaسلام labaduba yqiintoodu meesha taagneed iyadoo la hayo oo badi halkaa ay soo haraaciyayso نabiy لlahi mوسى inu hi klا ina maعya rabي sayhdيn may ilaahay ba hanuuninaya ilahay baa jidii saaraya dee badi loo dilaaciy waa yqiinta markaa شhayطaanka waxaa la iskaga celiyaa shukuugta iyo shubahaadka qofku inuu yqiin helo martabada labaadna waxay tahay جihaadhu عalى dفci ma yulqiihi min اlإraadaaتi الفaasidaةi والشahawaaت macaasida macaasida iyo xumaanta u qurxinaya qofka macaasidu waa dadka waa u macaan oo qurux badan qurux badan oo cajab badan oo naftu ay jeceshahay oo aan laga maarmahayn weeyaan baasha la dhaha macaasidu daacaadka iyo waajibaadku naftu way kahanaysaa wax dhib badan oo wax badan kuseejinaya oo nafta aad ku riixaysa ad ku cadibaysa weeye qofka muslimka waxaa laga rabaa markuu dareemo inuu naftiisu ay xiisaynayso macaasida shaydaankii baa soo taagan jihaad baa bilaabmaya marka taana waaa waa waxa weeyaan waxaa lagu daweeyaa bisabr sabri qofka muslimkaa inuu ku sabro ku adkaysto daacaadka haddii salaada aad tukato oo salaaddii iyo meheradii ay soo galaan bal waa cajaayibe meheradaha qaar baa marka salaada saa loo eedaamo inba dadku soo camirmaan suxoona qofku waar heedhe wallahi waa jaanis fiicane ha iska tukadaan kuwaasiye intaad ka gaadhsiiso intaan ma ka iibise hadhow baad tukan doontaaye shaydaankii baa soo caydhinaya qaar fara badanoo keeni meeshii dukaankii yaraa tartiib tartiibna qofkii muslimkaa waa inuu sabro adkaysto oo u adkaysto inuu camalkii khayrkaa ka hormariyo acmaashii kale khayrka aan ahayn markaas sabri adkaysi bay u baahan tahay ka u dambeeya waa jihaadu alkufaari waalmunaafiqiin kufaarta iyo munaafiqiinta in lala jihaado maxaa lagula jihaadaa bilqalbi waاllisaani wاlmaali wاnnafsi isna waa afartaa martabadood kufaarta iyo munaafiqiinta in qalbiga lagala jihaado qalbiga laga naco inaad gaalka nacdo oo aad necebtay inuu gaal yahay aawadeed waa jihaad waa qayb jihaadka ka mid a qof kastoo muslimi wuxuu neceb yahay gaalka laakiin waxaa jira qaar muslimiinta ka mid ahoo aan gaalada necbayn oo xisaabo kale ka aaminsano de nin weyn baa wuxuu ka odhanaya wallahi haddii ilaahay haddii aanu nebi aadan aanu gaal dhali lahayn goblan buu noqon lahaa goblan ayuu ka odhanaya intaynu ku noolahayba waa gaal kaa cad habeen kaa cawo hadduu gaalkaasi dhinto waanu baktiyaynaa buu ku leeyahy marka abaal baa buu hayaa ninka odaygaa abaal weyn buu hayaa marka in qofka muslimka qalbiga ka naco carabka inuu ka naco oo nacaybka uu necab yahay inuu ku dhawaaqo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam muxuu yidhi wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxda yacni caloosha wuxuu ugu hayay nacaybka ahaa ayuu ku dhawaaqay oo uu leeyahay wax kale maahee colaadda inoo dhaxaysa wabadaa baynana waa aayad qur-aana wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa innaka iyo idinka waxa inoo dhexeeya oo muuqato daahira colaad ilamaa ilaahay ka rumaynaysaan carabka inuu qofka muslimkaa ka naca gaalka inuu maalka kula dagaalamo maalka wuxuu kula dagaalami karaa haddii jihaad sharci uu jiro jihaadka inuu taageero oo maalkiisa uu ku bixiyo in maankuda maalkiisa inuu qof ku bixiyo ina la dagaalamo ahdaafta iyo ujeedooyinka gaaladu ay leeyihiin cidda gaalada neceb qoraalka iyo waxiibsiga iyo masaajidda waxyaabaha gaalnimada ka digaya ee gaalnimada neceb qofka muslimkaa maalkiisa inuu ku bixiyo wanafsi qofku naftiisa inuu waktigiisa inuu geliyo oo dhiiggiisa u daadiyo dhiiggiisa u daadiyo marka wuxuu leeyahay ibnu qayim raximah اllahu tacaala fahaadihi alaaثata caشhara martaba min aljihaad saddex iyo toban martabaan kuu sheegay waa afar nafta ah iyo iyo labo shaydaanka ah iyo afar munaafiqiinta iyo maxaanku idhaahdaa iyo iyo iyo kufaarta ah wuxuu leeyahay waa saddex iyo toban man waman maata walam yagzu walam yuxadid nafsahu bilgazwi maata calaa shucbati min anfaaq rawaahu muslim jihaadkii waa kaasi qofka aan duulin oo intaa mid ka mida laga waayo aan kuu soo taxay oo naftiisa aan ugu sheekayn inuu duulo maata calaa shucbati min anifaaq isagoo munaafiqah oo qayb munaafiqnimahi ay ku jirto qofkaasi dhintay marka maxaan u jeedaa waa maxay jihaadku macnihiisu wuu ballaadhan yahay qitaalkana macnihiisu wuu kooban yahay qitaalka macnihiisu waa gacanka hadalka had iyo jeer muranka iyo jaafaajiriqu kama taagna jihaadkaasoo inihiisa badan waa laisku waafaqsan yahay laakiin meelaha khilaafku ka taagan yahay waa jihaadka gacanta ah jihaadka gacanta ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay ilaa qiyaami saaca wuu soconaya ma istaagayo ilaa maalintii la jideeyey ilaa maalinta qiyaamuhu ka dhacayanba muslimka muslimka ugu dambeeye la waayayo jihaadkaasi wuu soconaya marna wuu xoogaysanayaa marna wuu yaraanaya meel buu ku ururaya mar calankiisaa babanaya marna calankiisaa daciifaya laakiin mar walba jihaadkaas jihaadka muslimiintu ay ku jiraan gaalada waa qaa'im jihaadka oo qitaalka baan ka hadlaya waa jihaadka oo gacanka hadalka ah weligii wuu soconaya meelun ha ka jiro amba falastiin ha ka jiro amba afghanistaan ha ka jiro amba meel kale ha ka jiro halkuu doonaba ha ahaadeen kolley iyo kolleyba jihaad waa ka socda uun wuu yaraan marna wuu badan marna wuu yaraan marna wuu badan cadowgiisuna wuu badanayaa dee rag baa uun hawsha gale ee rag oo dhammina ma wada galaan haddii jihaad la yidhahdo qitaal weligeedba wa dadku way kala hadhaano way kala dameen qaarna way galaan dee qaarna hawlaha kaley galaan oo nin shaacira wuxuu yidhi khalaqa allaahu lilxuruubi rijaala warijaala liqascatin wahariidi ilaahay ragga markuu abuuray wuu kala saaro qaarna ilaahay dagaal buu u abuuray qaarna wuxuu u abuuray liqascatin wahariidi xeedhyaha waaweyn in la agaasimo iyo suqaarka iyo rooska kaasa waa bid waxa weyaan carabiya taasaa loo markaa ragna waxay ku jihaadaan xisaabaha kan ragna kuwan bay ku jihaadaan nin kale oo la odhan jiray jamiilu busayna jamiilu busayna wuxua nin caashiq dardaro gabadh busayna la yidhaahduu jeclaaday waa qaysii laylo oo kale markaa jamiilu busayna la odhan jiray markaa wax kastoo la sheego wuxuu isagu ugu soo halqabanaya uun busayna gabadhaa la yidhaahdo marka rag ba waxay ku idhahan warni yahow dee diintan waxbaad ka taqaana imaad jihaadin dagaalka muslimiintu ay gelayaan iyo qitaalkan maxaad u geli weyday dabeete wuxuu yidhi yaquuluuna jaahid yaa jamiilu bikaswatin wa ayu jihaadin kayrahunna uriidu likulli xadiiin baynahunna bashaashatun wa kullu qatiilin cindahunna shahiidu waxay leeyihiin jamiilow maad duulaanka geshid oo duulaankan ku jira mid ka weyn baa jira busaynaa baan daba socdaaye gabadhii buftin ma daba socdaaye ma jihaadkaa jihaad ka weyn baa jira waayo dumarka buu yidhi likulli xadiidin baynahunna bashaashatun sheeko kastoo idin dhex martay hasaawahoodu waa qurux iyo iyo iyo weji furaan wa kullu qatiilin cindahunna shahiidu mid kastoo awood u dhintaana waa shahiid markaa shahaadadii baalkan bay ka soo dhowaatay mar mar hadduu man muxuu man man cashaqa fakatama facafa famaata maata shahiidan xadiis baa jira la sheego xadiis maahe rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga been abuurtee man cashaqa fakatama facafa famaata maata shahiidan qofka gabadh caashaqa dabadeetna caashaqiisii qarsada oo sheegan kari waaya oo dhowrsoonado gabadhaan waxbaan ula tegin oo caashaqaasi uu dilo maata shahiidan waa shahiid ninkaasi leanno gabadh buu jeclaaday buu ku leeyahay markaa halkaasuu ninkaasi ka haystaa wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ku jihaadayaa busayno jacaylkeeda markaa keligii maahee waxunbuu ka warramayaa uun dee dadka nooc ka mid a dadka nooc ka mid a marka qadiyadda jihaadka warkeedu waa uu badan yahay ka hadalka laga hadla jihaadkuna dadka waxaa laga yaabaa qaybo ayay uqaybsayen saddex qaybood baa ayaa la odhan karaa way uqaybsayen dadka jihaadka ka hadlaa qole waxa weeyaan qolo jahli iyo aqoon daro uga hadla qolona waxay uga hadashaa hawo iyo hawaraacnimo oo laga yaabo dee cid kale ayuu qofku afkiisa ku hadlayaa ama gaalo ha ahaato ama gaalo raac ha ahaato qolo kalena waxaa laga yaabaa halkii loo baahnaa hal ka fog inuu gaadhsiiyo oo xilli jihaad aan jiha waxaan jihaad ahayn inuu jihaad ku sheego oo dee kan oo kale inuu ku sheego qofki kii dhaqaaqaaba waa kii meel ku dhintaaba waa shahiid kii cid waxyeeleeyaaba waa mujaahid inuu qofku idhaha suuragala marka had iyo jeer waxaa codkoodu aada u dheeryaho aada loo maqlaa had iyo andimada iyo maamulada iyo gaalada iyo xisaabaha dad ku hoos jiro oo xalina wayninkii sheegnay wax ka mid ahee halka liidka ay marayaan aayaadka qur-aanka iyo axaadiista kusoo wada kusoo wada cabeeya qofka caalimkana waxay ku fiican tahay had iyo jeer fatwadiisa iyo sheegitaankiisu inay madax bannaanaato hadduu lafihiisa u baqdo inuu gurigiisa iska joogo laa lahu walaa calayh aanu ka hadal amba xaqi ha sheego haddii kale ha iska aamuso gurigiisa dhexdiisa ha iska fadhiyo laakiin imaa waa inaan xaqa sheegaa wa imaa waa inaan baatil sheegaa xaq iyo baatilka maxaa udhexeeya xaq iyo baatilka waxaa udhexeeya qofka sheegitaan markay noqoto inuu qofku haddii xaqa uu sheegi kari waayo inuu afkiisa iska haysto ayay ku fiican tahay marka guud ahaan jihaadka inaha laga odhan karaa inahaas weeye jihaadku waa kelmadda caamka ah qitaalku laakiin way kasii wuu ka sii hooseeya wuxuu leeyahy naadimku raximah اllahu tacaala wabacdaha kullifa biاlqitaali intaa dabadeed in soo sheegnay hijiradii iyo qaaru xiro iyo waxyigii iyo umuurahaasoo dhan markan soo sheegnay ayaa kullifa biاlqitaali qitaalka la saaray waxaad dareemaysa tarbiyad baa ka horreysay iyo howl dheer iyo dhisme ayaa ka horreeyey jihaadka inuu la dagaalamo lishiicati اlkufraani waاdalaali dadka gaalnimada iyo dalaalka bahda la-ah xataa atow ilamaa iyo ay u yimaadeen lidiini diintii munqaadiina iyagoo hoggaansan wadakhaluu fi silmi islaamnimadana ay soo galeen mudciniina iyagoo soo aqbalay islaamka oo soo qaatay waayahay wa bacda an qad ballaqa arisaala wastanfada alkhalq واsتنqd الخلق من الجهاaلة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واsتقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى wuxuu leeyahay وبعد أن qad بلغ الرساaلة rasuulku markuu risaaladiisii gudbiyey ee xaqii uu dhammaystiray واsتنqd الخلق khalqigana uu uga gargaaray min الجahاaلةi jaahilnimo garasho la'aan iyo aqoon la'aan ilaahay aanay aqoon uu ka samato saaray wa akmala allaahu bihi alislaama oo ilaahayna isaga aawadii islaamnimada ku dhammaystiray wa qaama diinu lxaqi diintii xaquna ay istaagtay wastaqaama ay toosnaatay ayaa wa bacda antaas khabarkeedu waxa weeye qabadahu allaahu alcaliyu alaclaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala oofsaday subxaanahu ila arafiiqi alaclaa wuxuu u oofsaday xagga sare iyo samada iyo xadrat ilaahiya subxaanahu watacaala xaggiisa in la geeyo halkan wuxuu kaga hadlayaa laba qodob baa isa saaran qodob waxa weeyaan rasuulku xilkii la saaray inuu gutay balaqa risaala wa adda alamaana rasuulku risaaladii wuu gutay ammaanadii loo soo dhiibayna waa dhammaystiray wa bacda an qad ballaqa arisaala yaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik waajibkaa saaraa ee ahaa rasuulkiiow dadka waxaad gaadhsiisaa waxa lagula soo diray waxyiga soo qaadoo dadka gaadhsiiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxna ma soo raacin waxna kama dhimin xajatulwadaac markii la isugu yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtuu la hadlay waa khudbaddii ugu dambeysay uu jeediyey xaju rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka jeediyey wuxuu ku yidhi su-aale waa kii weydiiyey maanta waa maalinma meeshanu joognaa waa meeshe bishana waa bishee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu kusoo gebagabay hadalka allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahay wuu kii weydiin doonaaye maxaa odhan doontaan bu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi waxay ku yidhaahdeen waxaan odhan doonaa wuuna soo gaadhsiiyey waxyigii risaaladiina wuu noo soo dhammaystiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam farta kor u taagay oo xagga ilaah xagga cirka u eega wuxuu ihi allaahuma fashhad allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahow ma gaadhsiiyey ilaahow markhaati ka ahaw markhaatiga iyagii baa furay waxaa furay dadkii muslimiinta ahaa iyaguna way soo qaadeenoo ciddii ka dambaysay bay soo gaadhsiiyeen waa taabiciintii taabiciintana way soo qaadayoo atbaacu taabiciin bay soo gaadhsiiyeen waa isu dhiibitaanka ilaa iyo maanta way taagantahay diinta islaamku ma ma dabar go-ayso wax walba hadday dhacaan si kasta haddii loo colaadiyo ilamaa maalinta u dambaysa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ee uu yihi waxaa iman doonta maalin maalmaha ka mid oo adduunka guudkiisaba laga waayo qof allah yidhaahda maaha laa ilaaha ila allah kelmadda allah oo keliya ku dhawaaqa ayaa adduunka laga waayi doona adduunka intaa leeg gaala la isugu baxaya nag kelmadda allah maalinta laga waayo adduunkaasi inuu sii jiro ma istaahilin markaasi albaabada loo laabaya khalaas waa la baabiinaya wa bacda an qad ballaqa arisaala kadib markii risaaladda uu dhammaystiray wastanqada alkhalqa min aljahaala khalqigiina uu ka samato saaray jaahilnimada jaahilnimada ugu weyni waa jaahilnimada qofku uu kaga sugnaado islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu aada u garan waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu aada u garan waayo diintiisa aau garan saddexdaas asal ee usulu halaasaha sheekh maxamed bin cabdilwahaab uu ku qoray diinta ilaahay iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta saddexdaasi qofka muslimka ee marka madmadoogu ka galo marka ilahay wax laga weydiiyo waxa ilahay xaq u leeyahay iyo waa ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka doonaynay ilahay wuxuu inaga rabo qofku markuu fahmi waayo diinta islaamka markuu qofku marti cid kale uga noqdo uu dhaha wallahi xaggaa diinta waa laygaga fiican yahaye horta sheekh ibalaawe nin weynoo meel ka hadlayo mas-uulahoo markuu waxyaabaa kale ka hadlayo waa khatar iyo wuxuu kala dhigdhigaya waad yaabaysa aayad qur-aana buu soo qaadaya beerkuu kaga istaagaya wuu jajabinaya so halkaa qur-aanka berigii malcaamadda ay ugu dambeysay waa lagaga fiican yahay faham baa buu isku moodaya itaalka faham baa buu isku moodaya inuu idhaahdo qur-aanka waa lagaga fiican yahay diinta waa lagaga fiican yahay waa ninkii walaa muslimkaa muslimiinta ahayd inuu dee islaamnimada inuu ku hogaamiyo wa akmala allahu bihi islaama ee ilaahay islaamnimadana uu ku dhammaystiray alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina ma isla maalintaa carafa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu khudbadaynayey isla maalintaasay soo degtay aayaddan qur-aanka hayna oo ilaahi subxana wa tacala wuxuu ku leeyahay maanta waxaan idiin dhammaystiray diintiinnii waxaa dhimani ma jiraan khalaas way soo afgooday saddex iyo labaatankaa sano qur-aanku wuu soo degayay diintii iyo axkaamtana way soo socotay maalintaasay ku soo ekaatay waa aayadda qur-aanka ahay ma jeerteen nimankii yuhuudda ahaa cumar radia allahu tacaala canhu ba waxay ku yidhaahdeen haddaanu ognahay haddii aayad qur-aankiina ku jirtaa ay kayaga ku jiri lahayd maalintay soo degtay waxaanu ka dhigan lahayn maalin fantasiye la dhigo oo xaflada loo dhigo oo dalka la fasaxo oo maharajaana baanu ka dhigan lahayn waa aayadee buu ku yidhi waxay ku wa alyowma akmaltu lakum diinakum waa aayadda qur-aanka cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu ihi wallaahi goortay soo degtay iyo meeshay kusoo degtay labadaba waan garanaya macnaha wuxuu leeyahay xafladna ka dhigan mayno anagu ixtifaalna samayn mayno fantasiyana dhigi mayno leanna rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu dhigin waanu naqaanaa goortay soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kusoo degtay iyo meeshay kusoo degtayba waan garanaya bui cumar radi allahu tacaala canhu marka waxay tilmaamaysaa rasuulku diintii wuu soo dhammaystiray wax dhimani ma jiraan qofka wax ka daba geegeeya ee intaasi ay deeqi weydo shareecadu magac bay u taqaanaa magacaasi waa maxay waa mubtadic bidcoole qur-aankii buu saa u eegayaa axaadiistii buu eegayaa intan baa qaadi waayeysa intan baa ku fillaan waayeysa markaasu on sheekh hebel baa san yidhi ku daba daraya amba isagaaba in kaga daba geenaya shareecaduna mowqif adag bay ka istaagtay mowqif adag qofka bidcoolaha ah iyo bidcadiisaba maalinta qiyaama waa la tuulaya wejiga lagaga dhufanaya man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka diinteeda ku soo dara waxaan ka mid ahayn waa lagu celinaya rasuulkuna kuma soo darin abubakarna kuma soo darin cumarna kuma soo darin alkhulafaa araashiduun asaxaabatu alkiraam alatbaac altaabiciin kumay soo darin sidii loo loo keenay diinta islaamka waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam marka qofka muslimka ha isilaaliyo bidcadu sidaad moodaysana maaha bidcadu sidaad mawliidka oo keliya maaha iyo khuraafaadka iyo xabaalaha oo keliya maaha meelo fara badan oo aynaan dareemin bay kaasoo geli kartaa qofka muslimka ee iltizaamka kitaabka iyo sunnaha ha ilaaliyo oo waxyaabaha uu samaynayo ha u meel dayo ha yidhaahdo waxyaabahan horta asalka waa istaa waa maxay wax kastoo uu samaynaya waa ina qofka muslimka u calaamadsiin asal waa ina u leeyahin haddad idhahdo hebelba uu sameeyaa kooxdeennaa samaysa waa la isla waafaqsan culimadaa ka hadashay culimadaa ka hadashay diin maaha culimmadu waxay jideeyaan oo gaari ma jirto sheekhu hadduu si kasta u cajab badan yahay u qiimo badan yahay hadalkiisu diin maaha hadalkiisu wuxuu qiimo yeelanayaa markuu ku hadlo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayh isalaatu wasalaam wa akmala allahu bihi lislaama islaamnimada markii ilaahay ku dhammaystiray wa qaama diinu lxaqi wastaqaama diintii xaq ahayd markay istaagtay quntay ee dhidibada loo aasay wastaqaama ayay toosnaatay ayaa qabadahu allahu alcaliyu alaclaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta uu ka qabtay ila rafi subxaanahu ila arafiiqi alaclaa ilaahay subxaanahu wa tacala naftiisa wuxuu qabadsiiyey alrafiiqi alaclaa waa la doorasiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabiiculawal buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhintay waxay leeyihiin culimmadu halna xalna waan igi sheegay rabiiculawal oo isniin ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhinto saddexdii dee shay ee maaragtay israacay ayay ahaayeen dhimashada rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka taariikhda islaamka soo martay lama odhanayo wuxuu ka mid ahaa dhacdooyinka ugu muhiimsanaaye waa dhacdadii ugu muhiimsanayd uguna xanuunka badnayd ee muslimiinta soo martay maha asxaabta oo keliya muslimiinta oo dhan ilamaa ay qofka muslimka ah u dambeeye la waaye musiibadii ugu weynayd ee muslimiinta soo waajahday ku dhacday waxay ahayd dhimashadii alxabiib moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam wuxuu leehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaas ayumaa axadin min annaasi aw min almu'miniin usiiba bimusiibatin falyatacaza bimusiibatihi bi can almusiibati alatii tusiibuhu bigayri فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي رواه ابن ماجه علي رسولك عليه الصلاة والسلام ضدو qof kasta oo dadka ka mida amba qof kasta oo mu'miniinta ka mida oo musiiba ay ku dhacdaa tacsiyaha ka dhigto ha ku ilaawo musiibada geerideyda bimacnaa qofka waxaa ku dhaca ehel baa ka dhinta qofuu jecel yahay baa dhinta adduun buu waayaa wuu xanuunsadaa dhibaataa ku dhacda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay marka dhibaata ay kugu dhacdo waxaad ku ilowdaa geerida anigay gu dhacday waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadka muslimiinta ah kumay dhicin musiibo ka weyn min musiibatii musiibada qofka muslimka lagu musiibeeyey geeridaas aan geeriyooday waata la ydhaha balaayooyinku way iskaa ilowsiiyaan soo ma haddii qofka wax yar ay ku dhacaan oo wixii yaraa wax ka weyn ay ku dhacaan waxaa la dhaha tii hore waxay caana kula digay yani haddii qofka ka soo qaad waad sii socotaayo lacag yar baa kaa luntay dabadeetana adoo tii la yaro walbahaarsan baa lacagtii lacag ka badani kaa luntay lacagtiina aad unaqaana inakuy tii yareed waad iska ilaaweysaayo tii weyneyd bay ayaa mushkiladda ay kaaga soo ururaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy musiibooyinka dhacaya waa inaa muslimiintu ay ku ilaawaan geerida anigas igu dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo sii sheegay in geeridiisa ay sii dhowaatay amba inuu dhimanayo dadka qaar baa waxay aamineen rasuulku dhiman maayo oo had iyo jeer ibni aadamka waxaa ku abuuran dabeecad odhanaysa qofka haddii uu meel soo istaago in ibni aadamnimada uu dhaafay amba ibni aadamnimada uu ka duwan yahay asxaabta qaar baa iska aaminay si laa shucuuriya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaanu dhimanahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuu la hadlay isagoo shubahaadka ka jawaabaya waxaa ka mid a aayaadka qur-aanka qur-aanka a tilmaamay innaka meyitun wa inahum meyituun adna waad dhimanaysaa nebi moxamedow maalintay doonta ha ahaatee iyaguna way dhiman doonaan qof kastoo adduunka yimi uu ka dhaqaajinaya amba xoog weynow amba qurux badnow amba maal hayso amba caafimaad qab ambaamba xanuunso qof kastoo adduunka joogaa maalin maalmaha ka mid a wuu ka jaqaafinaya waxaa ka mid ah aayaadka qur-aanka tilmaamay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam geeridiisa wamaa jacalnaa libashari min qablika اlkhulda afain mitta fahum اlkhaaliduun kullu nafsi daa'iqaة اlmowt rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waxaa lagu yidhi qof adiga kaa horeeyey oo waaritaan loo qoray ma jiro bimacnaa adigna laguma qorin haddaad dhimato ma iyaga waaraya afain mitta fahum اlkhaaliduun haddii adigu aad geeriyooto miyay kaa dambaynayaan kullu nafsi daa'iqaة اlmowt naf kastaaba waxay dhadhaminaysaa geeriday dhadhaminaysaa ila rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa loo sii sheegay asxaabtana waa loo sii sheegay rasuulka calayh isalaatu wasalaam inuu dhimanayo waxaa ka mid a aayaadka qur-aanka wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum nebi moxamed wuxuunbuu ka mid yahay ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala soo diray haddii uu dhinto amba la dilo waa waarid waa la dili karaa iskadaa inuu dhintee waa la dili karaa wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhintay sun la sumeeyey yacni aramidii la qolada yuhuudda ay soo sumayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u keeneen suntaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku dhintay marka ilahi wuxuu leeyahay afa in maata aw qutila hadduu besba u dhinto amba la dilo ma diinta miyaa ka bixi lahaydeen de maya kama kama in laga baxa maaha inaka diinta haysana laakiin maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee uu dhintay wixii dhacay way idinkii ogaa oo asxaabta qaar baa dee abu cumar oo kale raggii ugu qalbiga adkaayee ugu ad adkaa ayaa maalintaa isku daatay abubakar oo nin ka debacsan ahaa oo abubakar marka loo eego dee ka jiljiricsanaa oo ka debacsanaa maalintaasi awooddiisa ay soo baxday way isweydaarteen ibnu taymiya raximah llahu tacaala markuu ka warramaya ibnu isbarbar dhigaya cumar iyo iyo iyo abubakar waxaad dareemaysaa fadliga abubakar uu leeyahay masaayaadka iyo fadliga abubakar uu leeyahay baa mar walba ka fara badan ka cumar radia allahu tacaala canhu cumar oo nin adag ahaa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la yidhi waa dhinto naftii way ka baxday oo dadka guriga ay ku soo xoomeen seeftuu la baxay waxba kama jiraan buuhi warka wallaahi qofka yidhaha rasuulku wuu dhintay wallahi madaxan ka jaray carw waa qofka yidhaahda dadka way ka baqdayna way iska aamuseen iyagoo lafahooda u baqanaya nin kasta shibtiisuu galay yaa odhan kara dee rasuulku waa dhintay rasuulku calayh isalaatu wasalaam ma dhiman buu yidhi ma dhiman wuu soo noqon doonaa waanuu soo noolaan doonaa waanuu soo kici doonaa rag fara badan oo munaafiqiin oo meelaha ka washiirayayana madaxuu ka guri doona maalin dhow cumar sidaasuu aaminay musiibadii baa madax martay xadiisna kama soo akrin waxaan waxaan u akhriyayo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam kama maqal qur-aankana kuma taalo musiibadii baa madax marta oo uu hadrayaa isagoo dadkii la hortaagan seeftii ayaa abubakar u yimi dabet wuxu uhi cumarow aamuso usukaadi may buu ku yidhi wallahi inaan dhac ahayn carwa qofka yidhaahda dabeete wuxuu dadkii bui waari soo eega haddii abubakar meesha uu yimaado cumarna uu taagan yahay dadku waxay soo eegeen abubakar fadligiisa yaqaanaan dadkii cumar bay ka soo jeesteen waxay soo eegeen dhinacii abubakar wuxuu ku yidhi wax hadal badanba uma gelinba fiqiga iyo diinta aqoonteeduna waa tan oo kale ayaddan qur-aanka imika anu akhriyaynin buu akhriyay wamaa muxamadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أيضا قرآن كابو بواقري نبي محمد وحمد كمدي هاي أنبياء الله سبحانه وتعالى صدري ويد انتن سوماها من نبي من نبي نول باكرة سوما يوضع دمان اسنو دمان يا حدي ودنتو أن بل الدلو ميا قالوا بلا هيدين أصحابتي وحي لهدين آيات القرآن كا واحد مودين مركز ودكتي nin kasta ayaddii qur-aanka ahayd buu akhristay ayaddii qur-aanka ahayd buu nabarkii iyo xanuunkii geerida rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaddaa qur-aankaa buu ku daweeyey dabeete qof kasta isagoo ayaddii qur-aanka akhrisanaya ayuu gurigiisii qabtay marka aayaadka qur-aanka iyo keyrkoodba waxay tilmaamayaan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisa in loo sii sheegay iska daaye axaadiista qaar waxay tilmaamayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam in si shaksiya loogu sheegay inay soo dhowaatay ajashiisa geeridiisa inay soo dhowaatay oo adduunka ayaam yar ay uga hadhan yihiin noloshiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah isagoo asxaabta dhex fadhiya xadiiska abi saciid alkhudri ee imaam muslim uu warinayo wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabtii isagoo hadda caafimaad qaba waa asxaabtii dhex fadhiya ayaa asxaabtii wuxuu ku yidhi ina allaha khayara cabdan bayna addunya wa bayna maa cindah faاkhtaara dalika alcabdu maa cinda allah addoon baa waxa la kala dooransiiyey inuu adduunka sii joogo iyo aakhiro waxa yaalee barwaaqo ee nicmaa inuu qaato markaasaa addoonkii waxa uu doortay aakhiro waxa yaalla asxaabtoo dhami xadiiskaa may fahmin abubakar mooyaane abubakar baa markuu intaa maqlay buu oohin la jeestay wuxuu fahmay cidda loo- addoonka loo jeeda waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu uga dhigay warkii cid kale iyo sheekuu uga dhigay abubakr laakiin wuxuu fahmay cidda cidda kala dooratay inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam tahay oo rasuulku ayaan dhowna uu socon doono abubakr markaa wuu ooyey sacd ibn abi saciid alkhudri radia allahu tacala canhu xadiiska warinaya wuxuu leeyahay waanu yaabnay war ninkan abubakr muxuu la ooyaya maxaa ka ooyey rasuulku nin buu ka sheekeeyey addoon buu sheegay ilaahay kala dooransiiyey fi aakhiro oo aakhiro doortay muxuu la ooyaya isagu maxaa ku dhacay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sakaraadee uu dhintay ayaanu ogaanay abubakr radia allahu tacaala canhu aqoontiisa iyo fahankiisa inuu naga faham badan naga aqoon badan yahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa loo sheegay inuu sii dhimanayo oo geeridiisa ay soo dhawaatay axaadiis fara badan baa tilmaamaysa rasuulku wuu xanuunsaday xanuunkiis xanuunki baa kusii batay wuu cuslaaday xumad aada baa la geliyey xanuun culusoo dadka ibni aadamka ay aanay qaadi karin baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la saaray maalin maalmaha ka mid a ayay asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo galeen cabdullahi bin mascuud rasuulkaan taabtay buu yidhi xumadda ka yee ka jidhkiisa ka baxaysa dabeete waxaan ku yidhi ee rasuulkii ilaahay inaka la tuucaku wackan shadiidan rasuulka ilah aad baad u culustay aad baad u xanuunsanaysa xumad daran baa ku haysa wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ajal inii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum haa buu yidhi waan xanuunsanayaa laba nin oo idinka idinka idinka mid a xanuunkii hayn lahaa ayaa i haya dabeete cabdullahi bn mascuud waa nin faqiiha oo aqoon badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku wuxuu ku celiyey daalika ana laka ajrayn taa macnaheedu soo maaha maadaama xanuun laba ninku hayaa uu ku hayo laba ajar baad leedahay yacni qofba qofuu ka dhibaato badan yahay uga sa- samir badan yahay uu ka ajar badan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ajal buu yidhi ha waa runtaa laba ajar baa qofka noocaas laba ajar baan leeyahay dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yusiibuhu adan min maradin famaa siwaa ilaa xada allahu bihi sayi'aatihi kama taxadu ashajaratu waraqaha qofka muslimka ee dhibaata ay ku dhacdo ee xanuun iyo wixii la mid iyo dhibaato inay ku dhacaan ee sabree adkaysta waxaa lagaga daadiyaa maxaanku dunuubtiisa iyo sayi'aadkiisa ayaa lagaga rifa waa hadduu ku sabro sida geedka maaragtay qalalay ay uga daadato maaragtay cale- caleentu uga daadato xadiiska bukhaari baa wariyey marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee biabi huwa wa ummi saasuu ku dhintay oo uu ku godgalay wuxuu leeyahay sheekhu nashhadu bilxaqi bilartiyaabi biannahu almursalu bilkitaabi wa annahu ballaqa maa qad ursila bihi wa kulla maa ilayhi unzila wa kullu wa kulli man من من بعده قد ادعى وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق وحليهي نشهد وحن قرنا بالحق رب أهان وحن قرنا مرخاتي أن كنهي بالارتياب شكل عن بأنه المرسل إنه يهكي للا صدر بالكتاب كتابك كي كتابك لو سودي بي وحي لو سودي بي حق إلهي كليمي إنه يهي ayaan markhaati ka naha aanu qirsannahay wa annahu rasuulku ballaqa inuu ina soo gaadhsiiye maa qad ursila wixii loo soo dhiibay taasaan markhaati ka nahay qad ballaqa albalaaqa almubiin qad ursila bihi wixii lala soo diray rasuulku inuu ina soo gaadhsiye aan markhaati ka nahay wa kulla maa ilayhi unzila iyo wixii lala soo dejiyeyba wa kulla man mid kastoo min bacdihi dabadii qad iddacaa sheegta nubuwata nebinimo fakaadibun waa beenaale been buu ku sheegayaa fiima daca wuxuu sheegtay mid kastoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dambeeya oo yidhaahda nebi baan ahay oo rasuul baan ahay oo xagga ilaahay baan ka imi waa beenaale waa beenaale iska hadlay meelaha ininka hore u sheegna meelo fara badan bay ka soo baxeen mararka qaar baa waxa dhahay nebiyullaahi maxamedna waa nebigii carabta anna waxaan ahay kii cajamta oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaaba warkaasi uu bilaamo dee musalimatulkadaab baaba sheekadan daafuray وكل من mid kasta oo qad idacaa sheegta min bacdihi dabadii nubuwata nebinimo fakaadibun فيma اdacaa waxa uu sheegtay been buu ku sheegaya fahuwa khitaamu الruسل bاtifaaqi وأfضل الkhalqi calى اlطlaaqi rasuulku waa kii lagu soo afjaray rususha bاtifaaq si laisku waafaqsan yahay وأfضل الkhalqi khalqigana waa ka ugu fadli badan calى اطlaaqi gebi ahaanba khalqi ilaahay abuuray oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka fadli badanina ma jiro intaanu soo sheegnay muu sii adkaynaya rasuulka calayhi salatu wasalaam risaaladii iyo waxyigii iyo waajibkii loo dhiibay ahaa dadka diinta inuu gaadhsiiyo waajibkaa inuu ka soo baxay qofka muslimka hina taas inuu qiro oo uu aaminsanaado diinta ilaahay aynu soo wada gaadhay dee qolyo fara badan baa diidan oo qolyaha diidan waxaa ka mid a shiicada shiicadu waxay aaminsan yihiin ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaaba qaar inuu la hadhay waxay aaminsan yihiin oo kale rasuulku waaba laga yaaba waa soo xaggan bay maaragtay xagga ilaahay wuu ka wada timiye asxaabtii baa khiyaamaysay oo badh daadisay oo kitaabka qur-aankaynu haynaa iyo kitaabkay hayaan dee isuma dhowa waa keenan afartii bay haystaan iyagu kitaabkan haysana afartii amba shantii amba tobankii ayay haystaan waxay leeyihin in yar yar yar yarba oo soo hadhay bay soo qaateen abubakar iyo cumar iyo caaisha iyo xafsa afartaas ayaa islaamka iyo muslimiinta mu'aamaradeeyo kitaabkii qur-aanka ahaa ilaahay soo dejiyey intay intii kala daadiyeen ayay intaa yar ka soo reebeen bay yidhahay inunkuna waxaynu aaminsannahay waxyiga xagga ilaahay subxaana wa tacala laga keenay waa intan waxay hayaanna waa turuhaad iyo been intaas siyaadada ahay sheegayaan gebigoodu waa cid un ka sheekaynaysa cali ibna abi aalib iyo ubadkiisa cali ibna abi aalib iyo ubadkiisa ka sheekaynaysa qur-aankan hayno laftiisa macnayaasha uu tilmaamayo macnayaal fara badan oo ka mida waxay u weeciyeen xagga maaragtay abubakar ragga qaar ba waxay aaminsan yihiin wardada aynaan isku kitaab ahayn oo aynaan isku qur-aan ahayn isku diin horta isku diin ma sheegan karnaa qofka muslimkaa caqiidatu ahli sunna waljamaca waxaa ka mid ah haddii qofka muslimkaahi uu yidhaahdo aayad qur-aanoo qur-aankan ka mid ah qur-aanka ka mid maa hadduu yidhaahdo diinta islaamka wuu ka baxaya qul huwa allaahu axad qul hadduu idhahdo qushaas meeshaa laga saaro sidii qadaafi uu yidhi diinta islaamka wuu ka baxaya qur-aanka waxaan ku jirin hadduu ku soo dhex daro uu idhaaho qur-aankay ka mid tahayna wuu gaaloobaya waa la mid bilitifaaq waa la isku waafaqsan yahay ninka aaminsan qur-aanka toban laabkiibaa qur-aan oo anigu aan hayaa oo aan kan ahayn muslin maaha waxyaabaa lagu gaalaysiiyey shiicada iyo rawaafidda ayay ka mid tahay rawaafidda ayaana usii badan qaybta shiicada ugu muhiimsana qaybtaas wey nashhadu bilxaqi bilartiyaabi bianahu lmursalu bilkitaabi waxaanu xaq ahaanu aaminsanaha oo shaki aan lahayn rasuulku inuu yahay kii xagga alla laga soo diray ee kitaabka lala soo diray wa annahu ballaqa maa qad ursila wa annahu qad ballaqa maa ursila rasuulku inuuna soo gaadhsiiyey wixii lala soo diray bihi isaga wa kulla maa ilayhi unzilaya wixii lagu soo dejiyey wa kulla man min bacdihi mid kastoo ka dambeeya rasuulka oo qad iddacaa sheegta nubuwata nebinimo fakaadibun fiima iddaca waxa uu sheegtay waa been waxba kama jiraan fa huwa rasuulku khitaamu waa kii lagu soo afjaray arusuli rususha biitifaaqin si laisku waafaqsan yahay wa afdalu lkhalqi cala aliطlaaqi gebi ahaanbana makhluuqaadka ilaahay abuuray ka ugu sarreeya ugu mudan ee ugu fadliga badani هو الحبيب محمد صلوات الله عليه وسلامه ناس كسوك بقبيرنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم